Halkani waa raadiyaha Ergu ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadda gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta ee radio ergo waa talaado taariikhdu ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban qodobada aad idaacadeeda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gabar aragga naafa ka ah oo magaalada boorame ka hirgelisay xarun ay wax ku bartaan dadka baahiyaha aragga qaba maamulka gobolka sool oo boqolaal qoys dib ugu celiya deegaanadooda oo horay ay uga barakaceen colaad u dhexaysa laba qabiil wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed oo daaweyn u sameynaysa xoolaleyda ku nool tuulo u dhow magaalada baydhabo wararkii qiimaha xoolaha barnaamijka dhakhtarka raadiyaha codadkii dhegaystayaasha iyo barnaamijka gobaad ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta waxaa inoo akhrinaya cabdiraxmaan taysiir
olole xoolaha loogu daweynayo qoysas reer miyi ah ayaa ka socda tuulada ceelcadow oo hoos tagta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tallaabadan ayaa loogu talagalay in looga hortago cudurrada xoolaha ku dhaca xilli roobaadka sida uu reediyo ergo u sheegay doctor cabdiraxmaan macalin maxamed oo ah agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya agaasimaha ayaa xusay in howshan ay tijaabo tahay qorshahooduna uu yahay inay ballaariyaan oo ay gaarsiiyaan deegaanada maamulka oo dhan tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli uu dalka oo dhan ka socdo ololo ballaaran oo caafimaadka xoolaha ah oo wasaaradaha caafimaadka ee dowladda federaalk ah iyo kuwa maamul goboleedyada ay ka caawinayso hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay suudaan ayaa lagu saxiixay heshiis dhabaha u xaaraya in magaalooyinka ku yaala goobaha dagaalka la gaarsiin karo gurmadka bini'aadanimo markii ugu horreysay muddo siddeed sano ah tallaabadan ayaa qayb ka ah qorsho howleed dib loogu bilaabayo wadahadaladii nabadda ee hakadka uu galay ee u dhexeeyey dowladda iyo kooxaha mucaaradka ku ah ku-xigeenka madaxa isbahaysiga mucaaradka ah yaasiin arman ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay inuu rajeynayo in wax badan ay iska bedelaan xaaladda bini'aadanimo ee deegaanada kale ah daarfuur buuraha nuuba iyo niilka buluugga ah maraykanka ayaa shardi uga dhigay suudaan inay xalliso dhibaatooyin badan oo dhexdeeda ka jira si uu uga saaro liiska dalalka caawiyo argagixisada dalkaas waxaa maamusho dowlad kumeel gaar ah kadib markii bishii abriil afgembi xilka looga qaaday madaxweynihii hore cumar al-bashiir kadib bilo dibadbaxyo rabshado wata ay socdeen dad gaaraya boqol iyo lixdan kun oo qof oo siiriyaan kurdi ah ayaa ku barakacay weerarada uu turkigu ku qaaday xuduudda waqooyi bari ee siiriya sida ay sheegtay qaramada midoobay baahida ugu badan ee dadkaas ay qabaan ayaa lagu sheegay dhanka hoyga iyadoo ay jiraan dad toban maalin ka badan raadinaya meel ay harsadaan ama ay seexdaan dadka qaar waxay isku dayayaan inay u gudbaan dalka ciraaq oo deris la ah ilaa shan kun oo qof ayaa la xaqiijiyey in tan iyo toddobaadkii hore ay ka gudbeen xuduudda iyagoo adeegsanaya kooxo dadka si sharci darro ah uga gudbinaya xadka oo qoyskiiba ka qaadanaya kun iyo shan boqol oo dollar warka arrimaha bini'aadanimo aad kala socoteen rediyo ergo waa naga intaas warbixinadeen oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah radio ergo dot o r g dhanka bogaga xiriirka bulshada ee facebooka iyo twitterkan aad radio ergo ayaad nagu heli kartaan aan dib idinkugu celiyo leyla cabdi maxamed iyo faahfaahinta qodobada idaacadda ergo ee maanta
waa tahay dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirban haddii aynu barnaamijkayaga guda galnana gabar aragga naafa ka ah ayaa magaalada boorama ka hirgelisay xarun ay ugu tala gashay inay wax ku bartaan dadka baahiyaha aragga qaba hindo maxamuud caqli oo boorama ku nool waxay xaruntan furtay bishan waxay olole ugu jirtaa in waxbarasho ay helaan dadka baahiyaha gaarka ah qabaa maadaama aysan dhigan karin iskuullada kale hadda waxaa xarunta yimaada afar iyo toban ruux oo cashiro ku qaata wariyaha raadiyo ergo ee boorame axmed diiriye oo waraystay hinde ayaa marka hore weydiiyey sababta ku kaliftay howshan dadkan aragga qabaa waxbarasho ayaa dhigtaan ilmuhu markuu gaadho lix jir lix jir sida caadiga ilaa iyo intuu dee mas-uul ka noqonayo waalidka ayaa waxbara maasha allah markuu ka gudbo intaa wuxua ilmuhu de isagaa inta dambanaysa anfaco dee shaqo gala annaga markaasi sababtaasi cid waalidkii ma garanayaanba de xataa meel wax ku baran karno marka caqabadaha horta inaan waxbarashada furnayn igu kaliftay waa dadkii oon cidi werba u hayn weyday waxbarasho la-aan guryihii ku waaweynaaday waan gartay kolkaa fikirka maxaa idinku dhaliya inaad aasaastaan xaruntani waxaan ugu dhaliyey annagu ma nihin dad xoog ku shaqaysan kara ma nihin siday u badan tahayba waayo qofkii hadduu shaqo waxbarasho qalin waxba ku fahmi waayo xooggiisu maxaan ku dhaha ku shaqaysan karaa annagu markaa taasi ma awoodno aragtida marka waxaan qorno waa noo muhiim waayo waxaa laga yaabaa inaan meel fadhiisano markaan wax barano xafiis oo kale kadibna aanu mishaar saa ku helno nafa ayagaan ku dabirno markaa halkeed wax ka soo baratay alxamdulilah anigu markii hore horta anigu yaraan baaban ku indhabeelo shan jir baaban ku indhabeelay alxamdulilah laakiin waxaan la dhaqmay xaafadeyda ayaa si wanaagsan oo ixtiraamna ila dhaqantay meel kastoo tagaana waan tegi jiray laakiin aqoon kale runtii axmedoomadihii diinta ayaan alxamdulilah bartay marka adugu qur-aanka ayaan aad baan sugu fiicanay xagga diiniga hadday kitaab noqotay hadday qur'aan noqotaba xaggaa baan isku yar fiicannahay maasha allah marka saa weeyaan aniga socodkana saasuu ilaahay iigu fudaydeeyey
hinda waxaad iga warantaa dadkan baahiyaha gaarka qaba caqabada caynkeeyabaa bulshada dhexdeeda iyaga ka haysta waxaa ka haysta wallaahi caqabado badan baa ka haysta waxaa laga yaabaa maanta axmedow maanta wax yar baad u baahantahay kaba soo qaad inaad wax soo dukaankan haddaad rabto inaad wax ka soo iibsato dee wasaan dareemi karno qofka kale isagu isagaa iska baxayo ismaamulaya laakiin qofkii baahidan de aragga weliba qabay ma bixi karo wuxuu u baahan yahay mar walba oreydho qofta yani garab taagan oo gacanta qabta marka caqabadaha horta dadka naga haysta iska daa dad kale dadka aanu la dhalinay guryaha nagula nool bay caqabada naga haysataa oo maalin walba aad xanaaqaysaa oo cadho badan kugu soo biiraysaa kuwa bannaanka joogaana way ku fiirinayaanbo eeg wuu arag leeyahay way arag leedahay oo walaalin waxbay qabsan karaan hadda su-aalaan ku siinayaa casharada sidaa loo qaato halkan bareedkii baa yaala ardayda ku baranaysay aniguna waxaan ka mid ahuun ardayda xagga maamulnimada mooyaane xagga diinigana qur-aanka anaaba siiya xiisadda qur-aanka anaa bixiya waan gartay balyada marka la idhaado dad baahiyaha aragga qaba ayaa waxbarashadii ku soo biiraya oo bulshadii kale bulshadii kale la jaan qaadayo oo waxbaranaya oo dadaalaya oo dugsiyo iyo jaamacado iyo secondariya higsanaya dareen caynkeeyabay idinka idinku dhalinaysaa hadday arrintaasi aad ku guulaysataan wallaahi farxad weyn bay noogu dhalanaysaa axmedow noomana cusbo oo waynaga baabado waynoo socon weyday mooyaane noomana cusbo waxaa jira wiil walaalkaya oo jaamacadda hadda inuu dhammeeyo ku rajo weyn hadda seminaar loogu dirayo masar toban qof oo lasoo cayimo loo yidhi dadka aragga naafada ka ah toban qof ha la helo oo haysta shahaado fonfoora kombyutarkana wax ka yaqaana ayaa yani shuruudaha la xidhay baa jirtay inan anaga naga mida oo welibana aan isku xidhannahay ayaa iminka fonfoor wey wiilkaasi uu dhameeyey mee jaamacaddu hadda yani ku dhex jirayo uu si dhowdhow yahay marka inankaasi markaanu aragna saamayn weyn buu nagu yeeshaa
hinda ahmiyad caynkee bay idiin leedahay in dadkiina baahiyaha gaarka qaba ay waxbartaan oo ay ku soo dhex biiraan bulshada kale ay la jaan qaadaan
ahmiyad aad iyo aad u weyn bay inoo leedahay waayo xataa la socodkiibaa bulshada noo fududaanaya la xidhiirkii bulshada noo fududaanaya axmedow waxaa noo suurtagelaya inaanu khadka isticmaalno wasaabka oonu fiiska isticmaalno oonu isticmaalno maxaan ku dhahday waxay qof youtube-ka waxyaabo qof isticmaalaba inaan isticmaalnaa noo fududaanaysa axmedow
waan gartay marka la idhaahdo dadka baahiyaha aragga qabaa waxbaranaya bulshada qaarkood way qariibsanayaan qaarkoodna way soo dhowaynayaan intaad xaruntan furteen dareeno caynkeeyabaa idin soo gaaray axmedow wax dareero kala badan baa noo yimiday dad yaabana waa iska jiraan oo walaalsay wax u baranaysiin kuwa odhanayaa way jiraan dadna walaahi runtii aad bay ugu faraxsan yihiin oo horta dadka dibadaha iyo wax intaa joogaa wayba ku faraxsan yihiinbo aqoonta dee casriga laga isticmaalo dee jaahilnimadu halkan bay ku hadhay iyo arag la-aanta iyo naafada iyo halka wadanada horta waa la horumaray nin walba ciddii waxyaabaha isticmaasha way dareemi karaan laakiin dadkeenan aad bay ula yaabeen tusaale ahaan baa ku siinaya axmedow hadda waxaan soo qaadayaa qalabkan baa ardayda ay bilow weeyaan ardaydu maanta waa cusub yihiin axmedow qalabkan baan wax ku baranaa wankasay bahalkan waa loox lagu dhadhajiyey biro sooma kolka maxaa muxuu yahay kolka waxaan ku dhadhajisayna siday kaloo xarfaha loo kala xarfaha siday u garanayaan waxaa loogu talagalay axmedow anagu aragtideedu waa taabasho dareenka naga turjuma anaga taabashada naga turjumta axmedow warkaas hadda xaraf kasta waxa uu leeyahy lix god lixdaa god qaar dhibcaa loo samaynaya qaarna ma laho saad u aragtaanba maxaan ku dhaday marka marka dhibicdaa kuwasaan u taabno intaa shantaa gud way madhaynkaasoo keliya ku leedahay waa e baa la odhanayaa ingiliish ahaan e baan u qaadanaa kelmadda tan ku xigta labadan dhibcood bay leedahay inta kalena way madhan tahay waa kaas waxa weeyaan waa one iyo two bay ku leedahay b baan u naqaanaa tan kale waa tan kasoo horjeedaa iyadna waa c way ku xigtaa labada waxaa ku leedahay oneka iyo foorka oo inta kalena way ka marantay c baan u naqaanaa casharadaas ayaa markaa ardayda ay bilowga imika ku qaadan doonaan marka dambena axmed waxay samayn doonaan qoraalo breelkiibay soo ayaa la keenayaa shabagii walow aananu haysano shabaga aad cid nooga caawisa aan doonayno shabagii lagu bilaabaya casharada ma haysano hadda tan oo keliyana tan annagaa soo samaysanay faaraddaan geysanay alxamdulilah waanu saasaan ku soo samaysanay
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midba noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan dhegaystayaasha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo iyo kuwa xaaladaha deegaanadooda kasoo hadlaya waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban qodobo kale oo xiise leh oo barnaamijkayga ku jira ayaad goordhow maqli doontaan hase yeeshee markan kusoo dhowaada wararka qiimaha xoolaha oo maanta magaalada baardheere uu kasoo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo axmed cumar saalixi
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha nool oo saaka si toosa idinkaga imaanaysa sayladda xoolaha ee degmada baardheere sayladda xoolaha degmada baardheer saaka waa ay ka duwantaha maalmihii lasoo dhaafay oo waxaa jooga xoolo fara badan oo laga kala keenay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka gedo xoolahaasi ayaa inta badan waxaa loo iibkeenay suuqa waxaana jooga saaka suuqa ganacsato badan oo ka kala yimid dhinaca magaalada muqdisho gobolka baay iyo weliba deegaanada deriska hashir riman ayaa heerkuwad saaka suuqa waxaa la kala siisanayay lacag dhan milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad ayaa waxaa la kala siisanayay milyan oo shilinka soomaaliya hashi irmaan ayaa sidoo kale waxaa la kala siisanayay ilaa milyan ilaa milyan oo shilinka soomaaliga ah geela qaalinka ugubka ah ayaa waxaa la kala siisanaya afar jirka ah lacag dhan milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad ayaa waxaa la kala siisanayay milyan oo shilinka soomaaliga hasha gowraca heer koowaad ayaa waxaa la kala siisanayay ilaa toban iyo afar milyan ilaa iyo toban iyo kow milyan oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna la kala siisanayay toddoba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga qurbacda dhaqaalka ayaa waxaa la kala siisanayay lacag dhan lix milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah dhanka ariga dubaaxa ah ayaa heerkiiskooda waxaa la kelisanayay laba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga haddaba si aan faahfaahin dheeri uga helno qiimaha saaka la kalisanayo xoolaha nool ayaa waxaa inoo suurta gashay inaan wareys la yeelanno ibraahim axmed cigaal oo ka mid ah dulaaleyda suuqa xoolaha ee degmada baardheere ibraahim ugu horreyn waxaad iiga warantaa saaka qiimaha la kalisanayo xoolaha adigoo ku bilaabaya owrta weyn ee dhoofka waa imisa qiimada saaka waayahay bismillahi raxmaan raxiim walaalow awrta waaweyn waxaa weeye oo birimada ahoo dhoofka ah shan iyo labaatan milyan oo birimada ah heerka labaad waa toban iyo sideed toban iyo sagaal heerka labaad weeye awrta toddoba jiryaalka shan jiryaalka ah waa toban milyan iyo laba boqol toban milyan iyo saddex iyo toban milyan milyan milyan milyan intaasoo roqan bay isu dhex taallaa ilaa lix jirka ilaa awrta waaweyn oo birimada ah waatay marka qaalmaha dhaqaalka bal ka waran qiimaha saaka la kasanaya seylada heerka koowaad qaalmaha dhaqaalkaa qaalmaha saddex jiryaalkaa oo afar jiryaalkaa waxaa waaye birimada iyo suguntada sidaasay kale yihiin qaalmaha ogbaasha ah geela kawaanka waa imisa saaka qiimihiisu geela kawaanka ah geela qawaaraha ah milyan milyan geela qawaaraha saas weeye qurbacda kawaanka loo gadanhayo waa milyan milyan milyan intaasoo raqan bay isu dhex yaallaan qurbacda yarkoo kawaanka ana geela qawaarahana waa sidaas weeye hasha uureydoo kale ka waran qiimaha heerkeeda koowaad waa ilaa milyan weeye labadaas raqan bay isugu taallaa hasha uureyda
waa tahay waxaad ka warantaa qurbacda yaryarka saddex jirka ah qurbacda saddex jirka ah waa lix milyan toddoba milyan shan milyan saddexdaas raqan bay isu dhex yaallaan iga warantaa seelada xoolaha maanta geel badan ayaa jooga maxaa ugu wacan la socon kara maalmihii la soo dhaafay xoolaha aad bay ugu yaraayeen roob waddooyinka kala xiray oo meel walba oo deegaanka ah roobab ay mahiigaana ka da'een oo boholo fara badan oo mataqaanaa xoolaha safarka ay soo mari jireen xiray ayaa keenahaya inay xooluhu suuqa ka maqnaadaan waana ku soo bilowdeen saaka waddooyinka oo isfurfurahayo xoolihii socodkoodii iyo safarkoodii wuu bilow
marka xoolaha noloshooda maxaa kaaga muuqanaya caafimaadkooda caafimaadkooda aad buu u fiican yahay xoolaha noloshooda haddee wakhtigii ay daaqi lahaayeen oo noloshooda ay dhiig uu isbedeli lahaa barbax fiican bay soo mareen oo dhoobey bay ku soo barbaxeen xoolihii daaqi iyo wakhtiga ay noolaan lahaayeenna waa hadda iyo wakhtiga ka dambeeya oo roobabkan da'ay oo mahiigaanka ah ay ku noolaan lahaayeen laakiin dhiiggooda hadda aad buu u fiican yahay caafimaadkoodaba ma jiraan wax ganacsato oo ka kala yimid gobollada oo iminka ku sugan saylada xoolaha baardheere waa joogaan gobollada dadka badan oo ka yimid ilaa mataqaanaaye arabow iyo muqdisho iyo mataqaanaaye baydhabo dad badan oo ka kala imaaday baa joogo
waa tahay marka ibraahim ma lays odhan karaa qiimaha xoolaha hadda isbeddel ayaa ku yimid maadaama xilli roobaadkii lagu guda jiray xilligan wax fara badan oo isbeddel aha ku yimid xoolaha wax fara badan oo isbeddel aha ku yimid dadkana hadda badanaa waa imaanhayaan dadkii mushtarka ahaa magaalada aad buu u imaanhayaa sababta waxaa weeye neefkii la gato meel lagu foofiyo iyo meel daaq uu ka helo oo fara badan baa la helahayaa awal qofku wuxuu ka walwalahayay neefkii uu gato xaggeed mataan ilaa meeshaan iyo jid abaara weeye seed ku qaadsiinaysaa laakiin hadda waxaa weeye meel walba baad iyo biyaa yaallo xoolihii marka waa loo imaada hadda waa la gadanhayaa dhinaca ariga bal ka waran ibraahim ariga dhoofka kor qiimahooda ariga dhoofka ariga mataqaanaa birimada ahoo urgida ahoo dhoofka ah waa laba milyan laba milyan iyo shan boqol saas weeye ariga dhoofka ahoo fiican oo birimada ah ariga suguntadoo kale ariga suguntada milyan ilaa sideed boqol meelahaas weeye ariga suguntada ahna ariga dhaqaalka ka waran heerkiisa koowaad ariga dhaqaalka waa sideed boqol milyan toddoba boqol saas weeye ariga dhaqaalka ahna
raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dhegaystayaasha jooga soomaaliya waxay qaarkood nagala socon karaan efemyada halka kuwa haysta adeega internetkuna ay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee raadiyo ergo dhowtawarji markana baydhabo wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed oo kaashanaysa hay-adda sef the jilderen ayaa magaalada baydhabo ku daahfurtay mashruuca ka hortaga cudurrada ku dhaca xoolaha waxaana ololo daaweyn ah si tijaabo ah looga fulinayaa tuulada ceelcadow oo hoos tagta degmada baydhabo ee gobolka baay wasaaradda ayaa sheegtay in sababta ay tuuladan ku dooratay ay tahay in dhammaan dadka degan ay yihiin xoolo dhaqato agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan macalin maxamed oo la hadlay raadiyo ergo ayaa sheegay in ilaa iyo hadda la daweeyey ku dhowaad kun xoolo ah oo isugu jira ari lo iyo dameero wariyaha raadiyo ergo muxiudiin xasan maxamed ayaa ku waraystay isaga oo jooga magaalada baydhabo marka hore kusoo dhawaaw doctora raadiyo ergo kadibna waxaad nooga warantaa barnaamijkan xoolaha lagu daaweynayo waa mid noocee ah barnaamijka aan daahfurnay oo xoolaha lagu daaweynayo waa barnaamij ay naga caawisay hay-adda safe jildareen waana barnaamij treatment ah oo daaweynta xoolaha oo saboorti ah oo ka caawinayo in xoolahaas aysan cudurrada la filan karo xilli roobeedka inay ka caawiso maxaa baqdina jiray oo ka hortag daaweyna loo samaynaya waxaa loo samaynayaa maadaama aynu ognahay xilli roobeedka markii la gaaro ay dhici karaan cudurro badan inay xoolaha la soo dirsaan marka barnaamijkan waa waa barnaamij maxay ahayd oo ka caawin kara waxyaabaha la filan karo oo roobka markuu daa kadib sida cudurrada ka mid ah food rootko kale si ay hortag ugu noqoto daawadan saasaa loo isticmaalaya halkee laga fulinayaa daaweyntan marka ma deegaanada koonfur galbeed oo dhana mise waa meelo gaar ah barnaamijkan haddaan furna waxaa laga fulinayaa tuulada ceel cadow waana barnaamij u gooni ah tuuladaas in laga fuliyo oo codsi gaar ah ugu yimid dadka meesha ku nool ee tuuladaas jooga ayuuna codsigaas noogu yimid ayagaana micnaha maxay ahayd loona fulinayaa barnaamijkan oo treatmentiga marka maxaa keliya ku koobay tuuladaas daaweyntan xoolaha waxaa ku koobay si aan ogsoonahay macnaha baahi jirta awgeed oo dadka xoolaaleyda meesha ku dhaqan ay noo soo gudbiyeen falcelintii ay naqatay inaan micnaha aan ugu jawaabno markaan codsiyo aan u dirnay hay-adaha naga caawiyo barnaamijyada noocan oo kale ah iyadoo waagi horena codsiga ayaga noogu yimid reerka dadka tuulada degan tirada qoysaska meesha degan maadaama codsi idinkaga yimid haddana daaweyntii loo sameeyey mashruucan soconaya afarta maalin maxaa la filayaa in ay tijaabada ka soo baxaan waxaan rajaynayaa inay noqoto natiijo wax ku ool ah inay ka soo baxdo maadaama uu yahay treatmenti waa daaweyn xoola ah waxaana la filayaa natiijo aad u wacan inaysan dhicin dhibaatooyinka la filan karo ayaan rajaynaynaa inay ka hortag u noqoto insha allah waxaa laga baqaayay oo hadda inay ka hortag u noqoto maxaa ka mid ah cudurrada qaar waxaa ka mid ah cudurrada xilliyada roobka dilaac oo kale sida f m d-ga footroodka oo kale oo raaf dilaaca si u yaqaaniin soomaalida oo alaaba inta badan dhaca cudurradaas xilliya roobeedka qoyaanka badan oo keeni karo tirada xoolaha la daaweeyey muddada saddexda maalin ee hadda daaweynta tuuladaas ka socoto ee dhanka xoolaha ah manaladooda tirada guud waa waa mid tiro guud ahaan oo ku salaysan deegaanka xoolaha ay joogaan laakiin ilaa haatan waxaanu fulinay tiro ku dhowaad kun iyo shan boqol toddobiyo toban neef ah ilaa hadda la marayaa waxaana rajaynaynaa insha allahu inta ay howshaan sii socoto inay tirada intaas kasii badato achievementiga iyo laga lahaa in la gaaro
waa noocay marka xoolaha tiradaas hadda aad ka daaweyseen xoolaha aan anaga daaweynayn waxay iskugu jiraan ariga noocyadiisa kala duwan idaha iyo eracadka iyo looda ay iskugu jiraan iyo dameeraha dadka tuulada waxaad ii sheegteen in codsiyo idinkaga yimid in daaweyn ka hortaga loo sameeyo iyagoo ka baqdin qaba in cudurrada xoolaha ku dhaca meesha ay ka dilaacaan marka dhibaatooyin oo horay xoolahooda u saameeyey cudurro ah oo idinla wadaageen ma jirtay dabcan way jirtaa xoolaha dhibaatooyinka ay ka sheeganaha inta badan maadaama ay ka soo baxeen xilli oo aan roob uusan da'aynin marka maxay ahayto waxay ay ka caawinayeen inta badan xoolaha inay micnaha xoolo taag daran ay noqdeen oo emaciation uu ku dhacay maadaama xilli oo aan roobeed uusan ahayn oo naqa uusan jirin marka taasna waxaan u samaynay in aan siino daawo caawimaad ah oo si ay xoolahaas nafaqadooda ay dib ugu soo ceshtaan saboortin ay u noqoto daaweyntan aad samaynaysaan mid lacag la-aana miya mise waa dadka lacaga loo qaada barnaamijkan sidiisaba waa barnaamij deeq ah oo aan wax lacag aan lagu qaadanaynin dadka benefishariga xoololeyda ah ay uga faa'iidaysanayaan si free ah aan wax lacag aan loogu qaadanayn qorshaha ma idinku jira maadaama tan tijaabo ay ahayd in meelo kale aad gaartaan oo sida tuuladan oo kale xoololeyda meelaha kale joogtana ay si ay uga faa'iidaystaan fursado noocan ah oo wasaaradda wadda ma jirtaan haa brograamkan oo hadda aan wadno waa brograam tijaabo ah waxaa inoo xigo brograam aad u ballaaran aan ka samayn rabno tuulooyin aad u tiro badan marka ka hor waxaan go'aansanay inaan tuuladan ceelcadow aan u samayno si tijaabo ahaan barnaamijka aan ugu samayno kadibna waxaan rajaynaynaa insha allahu in mashaariic ballaaran oo ku saabsan isla brogramkan iyo brogramyo kale ah inaan ka fulino deegaanada kale ee koonfur galbeed hoos yimaada aan ka fulino ayaan rajaynaynaa dhowaan magaalada muqdisho waxaa laga dahfuray olole daaweyn oo ballaaran oo waddanka oo dhan ah iyadoo waddanka uu ka socdo daaweyntaasi guud maxaa barnaamijkan maalmaha kooban ah loogu baahday sidaan ogsoonahay sax waa barnaamij waxaa la furay mashruuc ah daaweynta xoolaha isla barnaamijkan waa isla barnaamij oo daaweyn xoolo ah dabcan sidaan ogsoonahay waa mid khaas u ahaa tuulada ceel cadow ayuu khaas u ahaa waxayna u noqon doontaa saborti maadaama brogramka uu isleeyahay brogram maxay ahayto treatment oo saborti ah uu isleeyahay innagana kan waa isla waa isla isagii oo isla treatmentiga marka wax hadda oo problem ma keenayso waa program kaas guud uun asigana qayb ka naqanayo laba mashruuc waa ismalahan mid kaasna waa mid ay faadaha furtay oo guud ahaan gobolada soomaaliyana laga fulinayo oo maamulada dhan ayna wado maxay ahayto hay-adda vow kanna waa mid special ah oo safe children ay wado oo isigana tuuladan si gooni ah loogu tijaabinayo maadaama aan ka codsanay in mashaariic kale maxay ahayto ku saabsan daaweynta inay noo sameeyaan waqtiyo soo aadan marka way isku soo beegmeen un maahee wax hadda cilada ama problema uma keenayso waayo waa isla halka brogram resourcig un baa kala duwan bis laakiin daaweynta iyo hadafka iyo achievementiga la gaarayo waa islo isla meesha marka yaa fulinaya marka daaweyntan oo ka socota tuulada waxaa fulinaysa hay-adda shaqaalaha shaqaalaha programkan ka qayb qaata waa dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha ee koonfur galbeed waana dad khibrad u lah oo aqoon u leh daaweynta xoolaha
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan u shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayn yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaa rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniintaa idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan in aad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad saga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobka deerta oo soo socda suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabeelle
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
hagaag waxaad nagala socotaan raadiyo ergo dhegaysta haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo ama aad ka hadlayso xaalad ka jirta deegaankaaga inaga soo wac nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban waxaa inoo soo socda qodobo kale hase yeeshee markan kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa magaalada gaalkacyo kasoo diyaariyey toddobaadkan wariyaha raadiyo ergo jibriil cismaan cilmi
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijka waxaa marti uu ah doctor cabdiyare salaad cali oo ku takhasusay cudurrada guud iyo qallimada waxa uu ka howlgalaa daryeel sbeshalisti hosbitaal oo ku yaalla magaalada gaalkacyo doctor kusoo dhawow radio ergo waa mahadsan tahay waan ku dhowahay barnaamijka iyo radio ergo aad baad umahadsantahay doctor dhegaystayaasha jooga dhulka soomaalida ah ee radio ergo ayaa su-aalo soo weydiiya hadba doctoorka markaasi martida ku ah barnaamijka toddobaadkan ah adiga unbay su-aalaha kusoo weydiin doonaan dhegaystaha u horeeya haddii aan ku bilowno asalaamu calaykum waa maa'ido ismaaciil cabdidaano cadaabo joogta dhaktarka raadiyaha waxaan weydiinayaa cambaar anbixeen oo haddii la mariyo wamaato anbixeen ergo iweydhi dhaktar oo cambaarta lagu daaweeyo cambaarta miya iska carareen aad ayaa umahadsan tahay maa-ido oo nagala soo xiriirtay ado su-aashaana weydiisay cambaarta horta waxay ka mid tahay cudurada ku dhaca maqaarka oo ay fudud tahay in la daaweeyo laakiin haddii ay marin habaabto ay adag tahay in la daaweeyo maa-ido waxay noo sheegtay in aad dhowr goor farmasiya tagtay oo aad isticmaashay mamaatada waxaa laga yaaba dhowrkaas goor inuusan dhakhtar kuu soo qorin marka talada aan ku siinaya waxa waaye inaad dakhtar la tashatid oo si uu daawada ugu habboon uu kuu soo qoro bomaatooda cambaarta loo isticmaalo aad ayuu u badan yihiin ilaa toban nooc ka badan ayaa cambaarta oo keliya loo isticmaalaa hadda waxay ku xiran tahay cambaarta inta ay xajmigeeda la eg tahay muddada qofka ay haystay xanuunka qofka uu dareemahayo iyo wax la xiriira marka haddii aad midda ugu habbooneed aadan helin kuma suurtagelayso inaad maaragtay ku caafimaadid sidoo kale cambaartu waxay u baahan tahay meesha ay ku taaloo kaleeto waxaa wanaagsan in la xiiro kadibna la mariyo laakiin timihii madaxa ayagoo meesha timihii ku yaalaan oo kale haddii daawada la mariyo waxaa suurtagal ah inaysan daawadu gaarin sidoo kale waxaa loo baahan yahay meesha la marin ahayo ee cambaartu ay ka jirto eriyadeeda in biyo diiran oo kale lagu dhaqo nadaafadeeda aada loo ilaaliyo marka maa-idaay waxaanu kuula talin lahayn inaad howlwadeen caafimaad gaar ahaan dhakhtar inaad la xiriirtid si uu kuu qoro daawada kuugu habboon iyo talada maarata kugu wanaagsan waxaa macquula xataa kaniiniyo in lagu qoro mararka qaarkood cambaarta waxaa laga qaado waxaa jirto kaniiniya la isticmaalo iyo bamaatadaas la isku kaashanayo marka maa'ido sidaas ayaan ku leenahay aad ayaa u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay doctore dhegaystaha xiga haddii aan u tallawno asalaamu calaykum raadiyo orgo waa idin salaamay shaqaalaha raadiyo orgo dhammaan barnaamijka dhakhtarka ayaan ka werdinaya dhakhtarka waxaan werdinayaa cudurka oo ah cudurka oo ah cagaashaha muxuu ka duudula ah muxuu dhiba oo dhibaato oo keena intaas kale ayaan werdinayaa
aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystahaas horta cudurka cagaarshaha aad ayuu u nuucyo badan yahay ilaa dhowr nuuc ayaa loo qeybayaa oo ay ka mid yahay nooca koowaad ama loo yaqaano hebatites a hebatites b c ilaa iyo d marka waxay ku xiran tahay horta nooca uu yahay cagaarshaha inuu dilaaco waxaan u gartay markii uu xaaladda ugu dambeyso uu marahayo horta markii xaaladda ugu dambeyso qofka uu marahayo badanaa ma qofka ma ogaan karo isagaa iska qofka inuu cabirto waa laga yaabaa laakiin waxaa lagu ogaadaa in qofkii baaritaan lagu sameeyo dhiigag oo kale laga qaado marka wuxuu keeni karaa xilligaas oo kale beerka oo kale inuu yaraado waxaa loo yaqaano liver cirrhosis waxaa la yirahdo beerkii inuu yaraado oo ugu dambeyn la gaarto qofkii in maaragtay u baahdo in beerkiisa wax loo sameeyo wax la yidhaahdo transplantation ama beerid marka waana cudur ku dhacaa beerka oo sidoo kale ku faafi kara jirka intiisa kala duwan gaar ahaan nooca loo yaqaano hebatitis b-ga marka waxaan kula talinaynaa dilaaca asaga inuusan maaragtay cabirkiisa marka laga tago in uu ogaado maanta waxaa laga helhayaa xarumihi caafimaadka iyo qalabka caafimaadka iyo teknolojiyadda maanta adduunka aad bay u sareysaa meel walba waa laga helayaa meelaha aad ku fog maahan magaalooyinka kale waa laga helaa in maaragtay soo cabiro dhiiggiisoo kaleeto kombyutarka isticmaalo waxyaabahaas ayaan maaragtay aan kula talinaynaa annaga xarunteenoo kaleeto ukaamo ka cawanayo dareer specialist way nagu soo booqdaan waana wax fudud oo la xakameyn karo laakiin markii uu xaaladiisa uu gudbo adag tahay in maaragtay wax badan laga qabto marka muxuu sababi karaayo kale uu ku weydiiyey marka waxyaabo gaaroo uu sababi karo haddii uu dilaaco ama uu xadkii loogu talagalay dabcan uu gudbo haddii xadkii loogu talagalay uu gudbo waxaa ka wuxuu sababi karaa qofki inuu beerka dhammaa uu beelabo ama wuxuu sababi karaa qofki in uu noqdo qof maaragtay ind stage liver failure waxa loo yaqaano oo ah qofki inuu howlgab noqdo ama sariirta kale ku aruro ama u dhinto ayaa imaan karta marka xaaladahaas oo dhan ayaa maaragtay ka dhalan kara haddii aan maaragtay heerkaas ugu dambeeyo kale uu gaaro laakiin qofka asagu ma ogaan karo in maaragtay dhakhtar u sheego ama maaragtay baaritaan iyo wax la xiriiro uu sameeyo aad baad u mahadsantahay doctore qaybihii dhexe ee barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ayaanu ku guda jirnaa waxaad nagala socotaan raadiyo ergo dhegaystayaasha doonaya inay barnaamijka cod usoo duubaan ee gudaha soomaaliya jooga waxa ay si bilaasha usoo wici karaan nambarka gaaban ee haddaba fadlan si dhakhtarka ay ugu fududaato inuu bixiyo jawaabta ku habboon xanuunka aad sheeganaysid waxaan kugula talinaynaa in weydiintaada aad ku hormarisid magacaaga deegaanka aad joogtid iyo da'daada iyo haddii ay jiraan waxyaabo aad u tiirinaysid inay sabab u yihiin xanuunka markaasi aad sheegaysid waayahay doctor waxaan kusii socon doonaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha bal dhegaystaha xiga iyo weydiintiisa asalaamu calaykum raadiyo ergo waa idin salaamayaa salaamka bacdi magacayga waxaa la yihahdaa cabdi maxamuud waxaan joogaa magaalada xaafadwa degmada geesaweyne waxay haya xanuun bay haya xanuunkaas dhabarka iyo lugaha iyo meel walba layga haysa marka dhakhtarka waxaan weydiin lahaa raadiyo ergo wareysanahayaan bal xanuunkaas dhabarka iga haya lugihii xataa lugihii baa kala qalloocday wax kala iska dhaafay marka dhakhtarkaan weydiin lahaa dhabarkuna waa kala go-an yahay kaadina way gubaysaa cabdi aada ayuu umahadsan yahay su-aashuuna soo weydiiyey dhabarka iyo lugaha xiriir way yeelan karaan dhabarka iyo lugahana maaragtay waa in la ogaadaa xanuunka ku dhacay waxa uu yahay inta aan la gaarin daawada qofka inuu dhabarka xanuuna waxyaabo badan ayaa ku keeni kara jug gaartay oo kale in egfishino qof meeshii ku dhacay oo kaleeto iyo waxyaabo kale oo maaragtay oo la xiriira marka waxa ugu habboon oo aan kula talinayna waxay tahay ugu horeyn inuu maaragtay isbitaal u booqdo baaritaan lagu sameeyo waxaa sababay laakiin ma odhanayno maaragtay daawo hebel isticmaal oo dhabarka iyo isticmaal sida farmasiyaha oo kaleeto marka cabdiyow wax ku leenahay xarunta caafimaad ay kugu dhow la xiriir insha allah
marka xanuunka ka haya dhabarka iyo lugaha sabab muu u noqon karaa in luguhu lugihii uu ka socon waayo sida hadda uu sheeganayo o kale way dhici kartaa in ay ka timaado dhabarka jirka intiisa badan wuxuu leeyahay xiriir iyo connections marka sababbu u noqon kartaa laakiin waxaa muhiima in la hubiyo xanuunkan ma lugaha keliyuu ku egyahay ma dhabarkuu la xiriiraa ma meelo kale ayuu maaragtay ka yimaadaa marka in maaragtay baaritaan lagu sameeyo dhakhtar uu arko examination wax la yidhahda lagu sameeyo oo dhakhtarkii inuu meesha taataabto arko gacantu gacantiisa ku arko ayaa wanaagsan qaybihii dambe ee barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ayaanu soo gaarnay dhegaystaha u dambeeya iyo weydiintiisa raadiyo orgo waa idin salaamo magacayga waa muno nuur axmed uur baan leeyahay caloosha ilmaha ay xanuuno inta ay ku fadhiyaan maxaa sababi kara waa salaamantiin raadiyo aada ayay u mahadsan tahay muna oona soo weydiisay xanuun ay ka cabanayso ilmo galeenka munaay qofka markii uur leeyahay ama ilmo aasidid uu ka badan yahay xaaladiisa hal qof oo waa ilaa laba qof oo isla xiriira caafimaadka hooyadana wuxuu saameynayaa cunuga yarka ah oo uur ku jirta ah oo caloosha ku jira ilmaha caloosha ku jira sidaas darteed xanuunka ilmagaleenka ama caloosha waxa ugu badan oo lagu ogaado oo hadda teknolojiyadda casriga la isticmaalo waxaa ka mid ah waxa la yidhahdo altrasound oo combyutarka caloosha oo hooyada uurka lagu ogaado marka waxaan kula talin lahay dhakhtar oo kale haween aad la xiriirtid oo maaragtay la saaro combyutarkaas maaragtay lagu ogaado sidoo kaleeto hooyooyinka uurka leh guud ahaan iyo muno waxaan kula talinaynaa hooyada marka ugu horeyso oo ay uur qaadaba inay la xiriirto goobaha caafimaadka isbitaalada meelaha waxaa jirto isbitaalada waxay leeyihiin qeybo loogu talagalay hooyooyinka uur kale oo la yihahdo a n c oo lagu ogaada xaaladda caafimaadka oo la raba inay tagto hooyadu bil kasta ama saddexdii bilood mar inay tagto xilliyadaasoo kale qofka waxaa lagu cabiraa dhiiggiisa heerka uu marahayo caafimaadkiisa follow up wax la yidhaahdo ayaa lagu sameeyaa marka waxaan kula talinaynad inaad maaragtay xarumaha caafimaadka booqatid combyutarkaas oo kale uur ku jirta ayaa lagu ogaan karaa waxaa sababay iyo xalka meeshaas ayaa lagu ogaan karaa guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha toddobaadkan waxaa marti igu ahaa doctor cabdiyare salaad cali oo ku takhasusay cudurrada guud iyo qalliimada barnaamijkuna gaalkacyo ayuu idinkaga imaanaya
raadiw ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqlaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban markana sool maamulka gobolka sool ayaa boqolaal qoys dib ugu celiyey deegaanadooda oo horey ay uga barakaceen colaad u dhexaysa laba qabiil oo muddo halkaa ka taagnayd gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamed jidhe ayaa sheegay in dib u celintan ay timid kadib heshiis bilo ka hor la gaaray oo qeybi ay hirgashay wariyaha raadiyo ergo ee gobolka sool faarax dubad oo waraysi la yeeshay gudoomiyaha ayaa wax ka weydiiyey meelaha dadka laga soo raray
waxaan kasoo rarnay balliga la yidhahdo maraaley balliga maraykanka balliga la yidhaahdo kalcad meelahaasoo dhan baan dadka kasoo rarnay dabeedna waxaan isugu keennay meesha la yidhaahdo dhumay iyo debataag magaalada dharkayn iyo magaalada tuurakasangas iyagana runtii dad badan oo weli ku kala maqan baanu iyagana doonay in isugu celino dabeedna labada magaalo amnigeeda annagaa naloo xisaaray dowladda somalilan ahaan heshiiska jigjiga lagu soo galay inaan fulino fulintiisina qaybtii hore waa fulinay oo ahayd inaan duugtii iyo furkii kala siino iminkana dadkii ay isu noqdaan oo deegaankii iyo tuulooyinka ay wada deganaayeen intay meelihii kaamuka ay ku qaxeen laga soo celiya dadkaasi oo ay ku barakaceen iminkana deegaanadii tuulooyinkii dabataag iyo dhumay bay ku sugan yihiin dhumay iyo dabataag haddaynu kala qaadno tirooyinkaad ku celiseen bal nooga war walaa taqriiban adugu tirooyinku ilaa sideed boqol meelaha midna shan boqol baan ku celinay oo labada dhumay baa dad badnayd oo aada loogu kala qaxay midna saddex boqol oo qoys baa kusoo noqday marka teebaa saddexda boqol ku noqotay dabataag saddex boqol oo qoys baa kusoo noqday iyo miyigeeda iyo hareeraheeda dhumay ilaa iyo dusha xidhxidh ilaa kala beedh intaana waxaa kusoo noqday ilaa shan boqol oo qoys
waan gartay bal waxaad iga warantaa nolosha markii hore ay dadkaasi ku noolaayeen iyo hooyiga iyo xaaladoodu siday ahayd iyo hadda markay dib u noqdeen waxa isbedeleen walaade noloshooda markii hore dad deegaankoodii iyo dhulkii ilaahay ku abuuray degan bay ahaayeen si nabadana u degan xaaladii caadigaana ku sugan laakiin markii gebi ahaanba dagaalkaasi meesha ka dhacay dadkaasi waxaa ku dhacday way barakaceen guryahoodii waa gubteen waa laisla jiiray cunto xumo iyo hoyla-aan labada qodob baa lasoo darsay waana dhibaato badan oo ka jirta deegaanka iminkana markaan isugu soo celin dhibaatada ugu badan ay qabtay waxay ahayd guryihiiyo dunsan iyagiyo bilaa jiingada iyagiyo bilaa albaaba waxay noqotay inay iska galaano bacaroob ka saartaan
waan gartay heshiiska waxaad ii sheegtay qeybo ka mida inay fuleen maxaa harsan
heshiiskaas wixii somalilan laga rabay way fulisay dhammaanteed oo ahaa in aanu aaska waxaa la yidhaahdo ama duugta kala samarsiinta aanu kala gudoosino oo lacag kaasha aanu reer intaanu kasoo kala qaadno kala siino wixii ay kala qabsadeen ee hanti ahayd ama hub ahayd ama gaadiid ahaydna aanu kala siino taa waanu fulina ta labaadin annagana lka rabay somalilan ahaanna waxay ahayd in deegaanadii lagu barakacay laisugu soo noqdo dadkii laisugu soo celiyo taana waanu fulina oo laba magaalo annagana loo xilsaaray labada magaalo dabataagi dhumay bay ahaayeen labada magaalo ciidamo qaran oo somalilan oo militariyaanu geyna oo waardiyo ka ah nabadda ilaaliya deegaankeena dadku waa isugu celinay annaga heshiiskaasi waa naga dhan yahay waxaan fulin weli oo taagan magti oo ay ballan qaadeen dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ay ballan qaadeen iyo magaalooyinkii iyagu gudahooda ahaa ay ballan qaadeen in ay iyagu ciidan keeneen intaas weli ma fulin xaggooda kama fulin waan gartay muddada magta la bixinayo wax intee leeg ba ka hadhay wallaahi muddadu way dhaaftayba waxay ahayd sanadkan aan ku jirno labada kun sagaal iyo tobanka horraantiisi in magta la bixiyo bay ahayd oo bishii saddexaad iyo bishii shanaad inta u dhaxaysa ilaa abriil inay magta bixiyaan laakiin may suurtoobin iminkana kolley sida igu maqaalaha odayaashii iyo dadka dhexdhexaadka ku jiray wasaaradda arrimaha gudaha dowladda somalilanna xiriir fiican bay la samaysay waanu hawsha waa dhammaystirnay insha allah iyagana waa u gudbin waxayna yidhahan dhaqsan magta keenina waan gartay bal iga waran ammaanka sida ciidamadu u sugayaan alxamdulilah ammaanku waa ammaan ciidamadu waxaa la sameeyey qorshe baa militariga loo sameeyey iyo ciidanka booliiska amniga sugaya qorshahaas waxa weeye in hubka dhigis lagu sameeyo dadkii hubka dhigis baan ku sameynay wax allaale wixii ciidana ay ku dagaalameen waanu soo xaraynay oo maanta gaari tignika iyo qori labada reer leeyihiin ma jiro hawdka laascanood dadka caadiga qoryaha sida caadiga u qaatana hubka dhigis baa lagu sameeyey qofkii magaalada qorlaasoo kalena waa laga qaadaa miyigana waa laga soo ururiyaa maanta hubla-aan bay isku dhex joogaan
waan gartay magaalooyinka looma ogola inay hub la soo galaan maya magaalooyinka looma ogolo hub in lagu dhex socdo looma soo ogolo in la qaatan looma ogolo qofkuu soo geliya xerada ciidan ku dhiganaya waana loo qoraya waana loo dhigaya qoriga sameel iga waran dadkaasi siday gargaar u helaan markaa hadeer bal hay-adihii gargaarka iyo xidhiidhada aad la samaysan iyo noloshooda siday tahay bal naga waran wallahi anagu markii aanu dejinay qayladhaan baanu dirnay hay-adaha caalamiga iyo kuwa u n ka iyo kuwa internationalkaba anagu waxaanu dirnay qayladhaan dowladda oo hay-adaha ugu shaqaada sida hay-adda barakacyaashii qaxoontigana iyo hay-adda kaydka raashinkana waxaan u dirnay bahalkii ilaa iminka wax badan ma soo gaarin dadka marka laga saaro waxaa lee sheegay qolyo caafimaadka iyo raashinii waxaa wada oo aan badnayn oo tegay waa lee sheegay iyagona assessment bay ku tageen laakiin weli dadka wax ma gaadhin idinka ka maamul ahaan dadkaasi ma jiraan qorshayaal aada doonaysaan inaad ku caawisaan ama kuwa aad horey ugu caawiseen oo kale haa anagu waanu ku caawinay deegaanka anagu markii aanu dadka isugu celinay raashin baanu ka qaybinay waxaanu geenay boqol iyo toban kiish oo raashinan mid walba geynay oo intaasaan waana intii de anagu markaanu awoodda u haynay gobol ahaan baanu u geynay dowladda dhexe naga soo caawisay oo loo soo raray marka anagu intaasaan ku caawinay waan gartay ugu dambeyn baaqa aada hay-adaha u diraysaa gargaarka maadaamay dadkaasi yihiin dad dhibaata soo gaadhay oo markii horena abaaruhu saameeyeen markii dambena ay colaaduhu saameeyeen hay-adaha baaqaad diraysaa muxuu yahay wallaahi hay-adaha caalamiga iyo kuwa united nationka iyo kuwa muxsiniinta iyo cid kastoo caawimo bixisa noocay doon ha u noqdeen meeshaasi waxaan u dirayaa baaq deg dega oo weliba si emergency oo aan hadal lahayn in meesha wax loola soo gaadho baan u dirayaa oo deg deg dadka loo soo caawiyo maxaa yeele dadkaas way barakaceen hoyna ma haystaan cuntana ma haystaan labadaas sheeba ugu daran waxay degaan guryihii ay ku noqonayeen guryo lagu noqon karo oo deegaan fiicana maaha
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
waa hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan dhegaystayaasha qaar ee jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha halka kuwa haysta adeega internetkuna ay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee raadiyo ergo dhotoar j markana kusoo dhawaada barnaamijka gobaad barnaamijka maanta waxaynu kaga hadlaynaa doorka haweenka ee guddiga farsamada maamulka galmudug oo la sheegay in la iska indhatiray dhowaan waxaa lagu dhawaaqay guddiga farsamada ee maamulka galmudug kaas oo xubnihiisu ay saddex iyo toban yihiin halka hal gabar ay ku jirto arrintani waxay niyadjab ku riday gabdhaha doonayay inay ka mid noqdaan guddiga haddaba mune maxamed diirshe oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka oo la hadashay raadiyo ergo ayaa sheegtay in doorka haweenka ee xilalka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo rajadoodu ay tahay mid aan sidaa usii badnayn maadaama guddigii ugu horreeyay haweenka kootadooda aan la siinin waxay iyada oo magaalada cadaado joogta u warantay wariyaha raadiyo ergo ee gobolka galgaduud cabdirasaaq xirsi haajirow shukran marka hore waa mahadsan tahay raadiyo ergo dumarka anu ku jiraa hami ah inay qabtaan xil ama ama doorasho ha ahaado ama ha ahaado mid oo laisku magacaabo maxaa yeelay waxaa jooga gabdho badan oo wax bartay oo diyaar u ah in dalkan ay wax ka qabtaan haddii la fiiriyo siinna waxaa moodaaba maanta inay ayaga yihiin dadkii oo samato bixin lahaa dalkan maxaa yeelay dal horumaray waxaa laga fiiriyaa aqoonta iyo shaqaalaha iyo dadnimada gabdhihiisa waya waxaan la soconaa in guddiga farsamada hal gabar ay ku jirto madadaal yari ee dhanka gabdhaha ah ayaa arrintaas ay ku timid mise looma ogola door badan inay gabdhuhu ku yeeshaan arrintan wallaahi ma dhihi karno dadaal yari haddii si loo fiirsho waxa ay ku timid gobolada dhexe dadka degan oo ah dad aad oo aad adag inaysan dhanka iyo odayaasha iyo iyo deegaanka iyo xataa siyaasiyiinta aysan jeclaysan ama ay raali ka ahayn oo ay rabin in xil la siiyo gabar ooma gabar baa inta dhahaana ah, meesha waxaa la keenaa rag yani waxa aa la ilowsan yahay raggaas in ay dhaleen gabdho oo sharaftaas iyo aqoonta iyo qiimaha iyo kartidaba ay usoo yeeleen gabdho marka dhaqanka aa- aa- aa- aa- aa ugu horeeya oo noo diida haddii ay tahay gabdhaha gobolada dhexe waayahay maxay tahay marka caqabada jirta ee dumarka ay ku waayaan kuraas badan oo guddigan ah waxay tahay maxaa yeelay in gabadhu maaha rebel oo waxa a laysku haystaa iyo dhalatay iyo iyo udhaxda marka maadaama aysan lahayn qabiil maadaama aysan aqoonin ee xasho inaysan meesha ay ka maran tahay oo ay tahay daacad marka waxaa leeyahay maaha rebel. haddii aan siinana reer hebel kale a qabo ee dhibaatada u horeysa oo nagu gudboon waxay tahay four pointy five oo ah qabiilkii maxaa yeelay gabadhu ma laha qabiil iyagoo dhalatay yeeso u dhaxday kaas aan horyaala tan kalena waaba ma aqaan waxa ka qaldan dadka war gabadhu waa horumar waa waa waa daacad waa yacni xanaan yani meeshay joogto waa meel ammaan ah oo musuq maasuq iyo xumaan oo dhan ay ka dhan tahay waxaana kasoo baxaya wax fiican oo daacada oo xalaala muna eh, haddii hawsha bilowgeedu ay sidan tahay dumarku eh, qoondadoodii ma heli doonaan bay kula tahay oo tiro ku filan ma heli doonaan dumarka galmudug ku nool in maamulka la dhisi doono ay ku yeeshaan ma heli doonaan maxaa yeelay een, een, tallaabadii u horreysay aa waxaa la siiyey hal gabar haba la siiyee xataa waxay leeyihiin een, gabadha waxa ay ka timid een, een, bounty five-ka bal u fiirso meesha ay mageynayaan waxa ah wax oo laga xumaado in aysan lahayn gabadha qabiil in la yiraahdo hal gabaraa ah, siiyey oo ku jirta hasha gabarna waa bounty five-ka yacni wax oo oo oo cad quureed oo la oo oo- oo oo la tuuraayo oo kale yacni bounty five-ka waa dad nool oo jira oo ka sharaf iyo dadnimo iyo qiimo badan ibni aadan nool waaye yacni ma aha wax oo la riixo meesha ay geeyeen xataa hasha gabar oo ku jirto waxay ay leeyihiin bounty five waaye taasna waa ceeb iyo masiibo ay sameeyeen dadkii oo maamulayay gobolada dhexe waa ka dadnimo iyo karti fiican yihiin ee kuwa sheeganaya reera hebel iyo reer qansax iyo reer qurac iyo iyo reer mismaarbo gabdhaha rabay in ay guddigan ka mid noqdaan imise ayaa tiradooda lagu qiyaasaya ama ma ognahay tirada gabdhaha rabay inay guddigan ka mid noqdaan balse eh, Jufo waqtigu walba- waayay jufo walba jufo walba waxa ay leedahay een gabdho u orda oo rabay oo u shaqeeya oo u rafaaday oo u dhintay oo jooga een tuulo walba iyo degmo walba een maalinta ay shaqaynayaan oo laga rabo een garabka waa la rabaa hadday xil iyo shaqo iyo iyo iyo awood wada qaybsi ee noqotana waa lagaa tagayaa taasna waxay ku tahay ceeb iyo gaf een dadkeena iyo deegaankeena intaba gobolada dhexe waa een saddex iyo toban een jufo jufo walba waxaa ka buuxa een gabdho oo rabay in in ay kasoo qayb galaan oo u shaqeeyey oo usoo rafaaday oo usoo dhintay oo intaas ag taagnaayoo joogay oo shaqaynaya oo weli dhammaantood iska wax u qabsa u shaqaynaya cid mushaharkiisa iyo cid wax ku siisa aysan jirin marka waa la wada rabaaye haddee odayaasheeni ayagaa a- a- a- aan rabin in ay talada ay wax naga siiyaan waaya odayaashu marka ma ogol yihiin in gabdhuhu ay matalaan beelaha ma ogolo dabcan ma ogolo ma ogolo haddii aysan ogolayn eh, sidee marka ku heli kartaan dumar haddaad tihiin qoondadii aad ku lahaydeen eh, dowladda iyo maamulada dhismaya waxaaba ka sii daran oo nasiib xumo ah oo boqolkiiba oo ah een soddonka inaysan ahayn mid oo dastuuri ah oo qoran oo ay tahay keliya xal marka waxaa waxaad waxa aa- aad dan ugu jirtaa een deegaanka iyo dowladdaba in wax laga siiyo een gabdhaha si loo helo dowlad oo caafimaad qabta oo tayo leh oo xalaala ma jira xeer dhigaya in gabdhaha koontadooda meel la saaro maamul walbo la dhisayo eh, xitaa boqolkiiba soddonkaas eh, wax aada ruqsad u haysataan oo meel idin saaran ma yihiin maaha xeerka waxaa waaye heshiiskii oo u n-ka oo ajandaha saddex iyo toban labaatan iyo shan oo soo baxay labadii kun oo soomaaliyana ay qayb ka tahay marka heshiiskaas aa jira oo keliya laakiin wax dastuuri ah oo dastuurka oo ku qoran oo noo qoran oo xeer ah oo oo hirgalay ama dhaqan galay ma jiro halka maxaa u aragtaa marka muna xalka waxaan u arkaa dalkan haddii oo laga rabo inuu soo qabto oo nabad iyo wanaag iyo cadaalad in oo talada oo wax laga siiyo waxa waaye hooyada ayadaa isku dhashay mid cad iyo mid madow mid gaaban iyo mid dheer ayadaa ah yacni udub dhaxaadkii ayadaa ah wadankii haddii la rabo inay wax fiican soo baxaan oo aan soo qabsano oo abaarta iyo baahida iyo burburka iyo musuq maasuqa in aan kasoo kabsanno oo aan soo hagaagno talada wax laga siiyo iyo shaqada gabdhaha waa tahay dhegaystayaal barnaamijkii gobaha dee maantana waa naga intaa anigoo ah liile cabdi maxamed ayaa idinla socodsiinayey cabdirasaaq xirsi hajirow ayaa igala qayb qaatay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo hayaad nagala socotaan haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo ama aad ka hadlayso xaaladda deegaankaaga inagala soo xiriir nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban markana aynu wada dhegaysanno qaar ka tirsan codadka ay noo soo duubeen dhegaystayaasha raadiyo ergo
asalaamu calaykum radio ergo waa idin salaamay aad baad umahadsan tihiin magacaygu waa diriye cabdullaahi dees waxaan jooga golow soomaaliya gaar ahaan xerada marakacayaasha fadlan waxaan idinka codsanaynaa waxaan ka miday dadka naafada oo baahiyaa gaar kale daryeel maaragtay la-aan ayaa nagu haysata meeshan marka wax bini aadanimada waxaan codsanaynaa inaa si dadka barakacayaasha o dhan ba maaragtay daryeel la-aan haysata oo dad abaarii ku ceyrtooday oo maaragtay kusoo qaxay ama meesha tuulan gaar ahaan anaga waxaa nahay dadka naafada ah oo baahida gaarka ay haysato marka anagoo la qaybsanayna dhifka jira ayaan haddina u nugulnahay oo nahay naafo xuryaamiin doolayaal ogoolayaal ayaa jooga meesha aan shaqaysan karin waxaan kuraa daryaal aan ku haysanin fadlan waxaan codsanaynaa inaad si qaasaan noo fiirisaan noogana gudbisaan caalamka iyo dowladda federaalka intaba dadka ku jira dowlad soomaaliya barakacayaasha fadlan waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaayeergo oo aan idin salaamay magacaygu waa faadmo macalin oo joogta magaalada caabudo magaalada caabuduwa waxaa ka jira xilli roobaadka dayrta oo aada u soo da-aya deegaanka nadaafadiisana ay aada u liidato oo deegaanku aada qashinku aada ugu helay qashinka deegaanka aada ayuu ugu batay marka waxaan ka cabanaynaa qashinkaas maadaama la guda galay xilli roobaadka dayrta aad ayaan idiin salaamayaa radio ergo waxaan idin leeyahay barqa wanaagsan iyo weliba subax wanaagsan magacaygu waa axmed odowaad tuunstuur oo magac dheer ka horeeya kuna sugan degmada buuhoole maamul goboleedka puntland ee soomaaliya dhammaan waxaan shaqaala salaamayaa shaqaalaha radio ergo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu guud ahaan deegaanka waa lagu nabadgeliyo qabaa ilaahay mahadii mahadda ilaahay baa iskale waa barwaaqaysanahay roobkiina si wacan buu noo helay ayixii baa nagu soo duulay oo ayaamahan dushayadana marayay dhulkana qaar cunay iminkase miisaankiisii badnaa ma hayno dadkan koonfurta inta badan waxaa maqlayaa biyaa la tegay marna abaar bay u qaylinayaan marna hay-ado hadee waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryayaa dhammaan soomaaliya oo dhan nabadgelya bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad taama iyo ammaan iyo amni sugan ilaahay ha laysku xidho wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa